toddobaadkii laha dhaafiya weliba la dareemay in usaa biyo badan sheenay webiga shabeelle kaasoo usaha ka fatahay deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo oona barakaceen dad badan oo guriyaalasho markaas biyo-an ka seedeen degmada awdheegleeya wayba kumid ataa deegaanada usaah markaasaytii hadeertii fatahaada webiga shabeelle waanayee qarka ansaaranta in fatahaada webiga daraatiis iyo go-doongalah magaalada oo dhan dadka qaar ee ka nool magaalada iyo barakaceen meeliyo dadka qaarna weli yo ansaah maxawayt inyo barakacaan maamulka iyo hana kumid ee shacabka iyo weliba yo isku kaalladahayana sidii oon hakameeya lahayeen biyo inkastoo yoon awoodna ankoreen hana kumid ee dadka deegaanka ayaa ku hadleen saameynta fatahaada webiga shabeelle iyo ka weeldhatee magaalo dhan hiri mayso ilaan keligeedna hore oo ilaan habeen baand ilaan sifaal ugu digtoonoodo ilaan halkor meel yaal badiyay maalin walbi kooy maalin walbi hawshidii dalbad wahay diro wahay hadda maasha allah nooruna la sheeri arag wahay iikin maasha allah dadaalin suubiyan hadkida dareen daraad markaan kuwaagi biyo inta kusoo korshi waayey hadda maasha allah suubiyan hadda waxaa sungu baahagna una un geegan ilaa inaa sifayn munkiirtan iyo sungu baahagna kuwayookin inaa un mahadnag ilaa mahadnag naisinsi mahadnagno iyaan baan hildhiwaanagiin wooko ni kor suruyuba ilaa kor surinka arag wayta way degmada malable gaar ahaan tuulid malab wal dhee inta degmada udheegle tuulid malab le yal dhee degmadaan hadda lasoo deegi intaana laku guuru barto guurtaan waa guuri kubahean dad sheey sidaan kubahean halaas ma weala biyoogan hunjeey yaan kubahean ku guurean hadda waxaan baagnaa inaan un niniin suubiyo dhib kal un nihaay ma jirto kan kal ma in baagnaa biyoogan arag waytan kan biyila dhamkor ma eh biyo agaaran waaye maysuun kubaahan inaysan eelnin suubisaan inaysan kubaahan todoba boqol hektaraa ka gote meyla yacni wal hadda una gargaar un aragna malle haddana tii tiidiyawa haddana tangaanni haysate way fadaana in gacan la noo siiyo yacni dhulka hadda gacan la noo siiyo haddii dhulka injegina garyedir iyo aan baahangna cara la soo qaada la sheena muuji cara meel wadaaw la saaraw ma jiro bal doos wal muku wadaaw dhanka kale xildhibaan xasan waliid oo ku tarsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ku dalbaday england gurmada dadcom runtii shacabka baahiyo badan ay qabaan webigii oo fatahay oo aad arkaysaan oo fatahaad sameeyey oo biyihiisi fatahay oo aad arkaysaan runtii qayladhaan yaraan sameynay xoogaa jawaano ah oo laba kun gaaraya ayaan soo dhiibnay koley iskuduwaha caafimaadka isagaan u keennay waxaan rajeynayaa marka iskuduwaha caafimaadka inuu wixii laga qaban karo oo biyo celintaas lagu celin karo in lagu celiyo oo laga shaqeeyo ayaan rajeynaya insha allah waxaan kaloo waxaan kaloo bogaadinayaa dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in ay mataqaanaa bulshadan waxay u baahan tahay runtii annaga markaan imaano aniga annaga ka xildhibaan ahaan aniga ka xildhibaan ahaan markaan imaado deegaankan micnaheedu waxaa waaye waxaa matalayaa shacabkii shacabka codkoodaan ku fadhiyaa shacabka baahiyadooda iyo waxay u baahan yihiin inaan sheegana waa wax dastuuri ah uu dastuur ku qoraayo oo iyo xeer hoosaadka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu baneeye waa shacabkan waxay dalbanayaan biyo xereenkaas oo ilaa iyo laba kun oo jawaano ah aan usoo dhiibnay iskuduwaha caafimaadka guddoonka caafimaadka laakiin waxaan rajeyneynaa sida uu laba taliyo guutada ah iyo taliye farxaan malaay iyo iyo cali mahdi ay sheegeen iyo iyo saraakiisha dhammaan in ilo la sameeyo ilo meelo biyo ay ka baxaan kule tubooyin iyo waxaasaa loo baahnaanayaa waxaan kala waxaan kala tasha waxaan kala kaashanaynaa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha